dawadaana lagu taagan lagu tallaalo xoolaha deegaanada galmudug kala koban jadeecada madowda tallaalkeeda ee loo yaqaano b b r k iyo sidoo kale tallaalka sanbabka ee loo yaqaano c b b c ayaa waxaa lagu wareejiyey agaasimaha guusaarda xanaanaha xoolaha daaqa galmudug salaam xasan saalax dawadan ayaa ka timid wasaaradda xanaanaha xoolaha daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya taasoo talagashay in dawadan lagu tallaalo xoolaha deegaanada galmudug lagata cudurrada faafa ay ka mid yihiin jadeecada madowda iyo sidoo kale sanbabka agaasimaha ayaa sharaxaad ka bixiyey daawada ay ka koban tahay isagoona sheegay in cudurrada lagu talagalay ay ka jireen deegaanada galmudug ayna ka yimaadeen dhanka etoobiya haatanna ay tahay in wax laga qabato inta aysan xoolaha si fiican ugu faafin
wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa galmudug waxaa soo gaaray dawo tallaal ah tallaalkaasoo ahaa ka hortagga cudurrada sanbabka ariga oo loo yaqaano c c b b iyo cudurka la yidhaahdo jadeeca madowda oo ku dhaca idaha iyo aricadka kaasoo loo yaqaano b b r labada tallaal ee maantana soo gaartay kiiba wuxuu ahaa lix boqol oo kun oo doos macnaha waxa waaye lix boqol oo kun oo neef oo sanbabka laga tallaalayo iyo lix boqol oo kun oo neef oo laga tallaalayo cudurka jadeeca madowda tallaalkan wuxuu nooga yimid wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda federaalka soomaaliya wuxuuna qayb ka yahay mashruuca f s r b mashruuca qaybtiisa emergency-ga ayaa uu tallaalkaani qayb ka yahay runtii xilliga maanta lagu jiro xooluhu aad iyo aaday ugu baahan yihiin cudurkaasina b b r-ka faraba anuu ku hayaa hadda xoolaha sidaan horeba uga u sheegnana wuxuu ka yimid dhinaca waddanka etoobiya ayuu ka soo galay runtiina hadda dabaqabasho ayuu leeyahay tallaalkanina waxaan rajaynayaa inuu wax badan ka qaban doono cudurka b b r-ka iyo cudurka sanbabka wuxuuna gaari doonaa dhammaan degmooyinka ay ka kooban tahay oo ka kooban yahay maamul goboleedka galmudug ayuu gaari doonaa insha allahu waxaana fulin doona dhakhaatiirta cilmiga u leh ee professionaalka ah ee wasaaradda xanaanada xooluhu leedahay iyo kuwa kaleete jooga brivatka ahee jooga degmooyinka hawshaana ay ka socon doonto insha allahuna tallaalku hadda waaba bilowday dhammaana degmooyinkana waa la gaarsiin doonaa insha allah sidaa arkaysaan kani waa tallaalkii b b r-ka ama jadeeca madowda weeye hadda waxa aan furayna waxaan ku guraynaa haddii aan la yidhaahdo farinjiirka halkaana waa tallaalkii c c b b-ga ama haddii kale tallaalkii sanbabka ariga waaye waa tallaal aad iyo aad waxtar u leh xilligan hadda jira oo la joogo dadka deegaanada galmudug baqan xoolaata ayaa waxay ka cabanayaan cudurro faafa oo ku dhaca xoolaha kuwaas saameyn ku yeeshay deegaanada kala gedisan ayna sheegeen in olaanayaan xoolaha cudurrada ay isqabadsiiyeen kuwaasoo ay ka mid yihiin cudurrada faafa sida sanbabka jadeecada iyo sidoo kale cudurrada kale halista waa xoolaha inay ku dhacaan